gudoomiyaha shabeellaha hoose mudane ibraahim cali najax oo uu heliyey gudoomiyaha degmada walaweyn ayaa xariga ka jaray xarumo maamulka degmada walaweyn oo muddo afar bilood ah dhismahooda socday ugu horreyn gudoomiyaha degmada walaweyn ayaa ka hadlay marxaladaha dhismaha ee xafiisyadan ay soo mareen waxaa noo soo horgalay inaan soo gabogabo ismihii xafiisyadii aan kusoo kordhinayna maamulka iyo howlkii siminaarada iyo tababarada aan ugu talagalnay oo aan muddo afar bilood ka hor ah dhagax dhignay sida aa maanta aragtay xafiisyadaas iyo dhismaha hoolka iyo qalabeynteedaba waxaa ku qarash garaynay qarashkaas iyo howlihii ku baxay fangareeyey dowladda hoose ee degmada walaweyn iyadoo aysan wax hay-ad ah ama maamul kale aysan kaalin ka geysanin daqligii iyo canshuurihii laga aruuriyey qaybihiis kala duwanaa ee degmada walaweyn laga qaaday ayaa lagu dhisay iyadoo aysan la-aanteeda suurageli lahayn laamihii ammaanka ee howlwadeenadii canshuuraha ururadii haweenka iyo dhalinyarada oo iyagana kaalin mugle ka qaatay horumarinta degmada iyo dhismayaasheedaba oo micneedu ay tahay isku xirnaanteena ayaa suuri gelisay wax noo qabsoomay waa rajaynaynaa laba kun iyo shan iyo labaatan gudaheedana inaan howlaha kale ee qabyada noo ah dhammaystirno sida tan iyo maalmo qorxoon aan nagala soo qayb gashan gudoomiyaha maamulka shabeellaha hoose oo munaasabadda xarig jarka ka hadlay ayaa u mahad celiyey maamulka iyo bulshada degmada walaweyn siday iskaga kaashadeen hirgelinta xarumahan ballaarinta xafiisyada ee maamulka degmada walaweyn oo lagu soo siyaadiyey ilaa iyo lix qol iyo hool weyn oo shirarka iyo siminaarada iyo kulamada bulshada hala qaadahayaba intaba kaafin kara ayagoo runtii isku tashi ah iyo canshuuraadkii yaraa ee laga qaadayay bulshada ay ku aruuriyeen ay halkaan ay ku dhisteen ay ku ballaariyeen ay ku qurxiyeen maanta inaan ka soo qayb galo xarig jarkeeda ee runtii duulinimada waa in meesha hadba ay joogto aad kor uga sii qaadid intaad magaaladaas joogtidna aada wax ku soo siyaadisid maanta hab isxilqaan ah ama canshuuraad dadkii laga qaaday in qayb ka mid ah lagu celiyo xarumihii dadka loogu adeegayo waa ammaan aada idinka mudan tihiin waan rabo weliba inaan fariin u diro guddoomiyaasha degmooyinka kale ee gobolkan inay idinku daysadaan maxaa yeelay sidiina si la mid ah canshuuraaday qaadaan badankooda haddana kama arkaysid xarumihii iyo meelihii ay ka shaqaynayeen oo sidiina oo kale intay fadhiisteen go-aan ay qaateen ay ballaariyeen ama ay dayactireen ama ay qurxiyeen runtii waa waxyaabaha ka dhiman waan rabo inay ugu daysadaan degmadan walaweyn iyo maamulkeeda waa idin bogaadinaynaa waan idin mahadcelinaynaa isbeddel ballaaran ayaa laga dareemayaa degmada walaweyn marka loo eego dib u soo nooleynta goobaha danta guud